annagu nimankaas waa wiilasheennii waa gabdhaheennii waxaan isku haysanaa keliya waa fikirkaas fikirka hadduu ka tanaasulo berriyo madaxweyne ka noqon karaa soomaaliya wax u diidayana ma jiraan nimankan aan maaro ugu heli karno oo ay naga ogolaanayaan sabab aan u diidnaba ma jirtaba sabab aan wiil wiilkeennaa ay u dilaan annagaan ayaga aan u dilna ayagaba waa wiilasheenni aan u dilna ma jirto marka nimanku wada hadal ma ogola dowladda soomaaliya aniga ka madaxweyneaan intaasoo jeeraan baafiyo dhahay cafis ayaa haddana welina cafiskaasi waa furan yahay ninkii yimaado ee yidhaahda aniga bes waaye waa ka tanasulay mabda'ii khawaarijta waa ka tanasulay u noqon maayo waa ikanaa inuu mujtamaca qof nadiifa oo mujtamaciisa ka mid a oo sharaf iyo karaamo leh oo nolol helo inuu noqdo mas-uuliyadda dowladda saaran waayo waana ka shaqaynayna waa qodob laba iskuma gallo qofkii sidaas ahay waa cafinay nolol uma ogolin darajo uma ogolin maxaan ku raha karaamo uma ogolin inaan dhahnone macquul maa lianna muxuu usoo baxaa haddaad intaas u ogolayn dadka shabaab la jooga dad ka mid ahaa waxay ula jiraan qabashooyin ay qabaan oo in la bahdilay iyo in la yeelay ah dadka soomaaliyeedna kama suuro gasho dowladda soomaaliyana kama suuro gasho qof soo annagu nimankaas waa wiilasheennii waa gabdhaheennii waxaan isku haysanaa keliya waa fikirkaas fikirka hadduu ka tanaasulo berriyo madaxweyne ka noqon karaa soomaaliya wax u diidayana ma jiraan laakiin brocessow marow leeyahay wadiiqow leeyahay lagu xaqiijinayo inuu fikirkii ka tanasulay lagu xaqiijinayo inuu maxaanku rahda waxaasi qalbigiisa ay ka baxeen lagu xaqiijinayo inuu ka qoomamaynayo oo waxaasi aanay sax u ahayn kadib haddee qof caadi ahoo shalay shalay markuu shabaabka noqoniba qof caadi aho karaamalaho ahay meeshiisii usoo noqday meeshiisii u noqonaya haddii ala yira insha allah